barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o e da oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban sidoo kale efamyada geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa duhur arbaca ah bisha juunna waa labayo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala soo codsiinaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mida gabar da'yar oo isu xilqaanta in ay wax barto carruurta ku nool goobaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho waan kala qaybiyey waxaan u kala qaybiyey siday hadba iskula jaan qaadi karaan dad way duulayaan oo markay wax baranayaan aad bay wax u bartaan dadna waa iska midhal dadna waa sidoodiyaa marka u kala bixiyey marka saacadaha u kala qaybiyaa un waxba anigoo dareersiinin qofkaana liitiya qofkaana ah anoon dhihin aan dhahaa inaa wax si fiican u baratiin aan rabaa idinka aad baan inkugu celcelinayaa sidoo kalena qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a waraysi ku saabsan dhiirigelinta dhallinyarada iyo tababarada la xidhiidha waaya aragnimada noloshooda qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka
dee waxyaabaha sababaya waxaa ka mid a horta in shaqala-aanta aynu faahno oo shaqala-aantu aanay ahayn inuu qof xirfadii leh laakiin aan haysan meeshii uu ku dabakhilaha laakiin waxaa shaqala-aantu ay noqonaysaa runtii marka dhinacyo badan laga eego qof xirfadii leh laakiin aan rabin inuu shaqaysto waa shaqalayda qayb ka mid a ama shaqaystanimadu waa shaqala-aanta qayb ka mid a qodobadaas goordhow ayaad maqli doontaan marka hore si qodobo ka mida warkii dunida tijaabooyin kala duwan oo ay samaysay kuuriyada waqooyi ayaa u muuqda inay badankoodu guuldaraysteen waxayna muujinaysaa in kuuriyada waqooyi ay gucle ugu jirto sidii ay u horumarin lahayd farsamada ay ku dhisan yihiin gantaaladeedu iyaga oo ka falcelinaya cunaqabataynada ay saareen qaramada midoobay pyongyang ayaa samaysay tijaabadeedii shanaad iyo tii lixaad ee gantaalada ridada dhexe iyaga oo ka riday magaalada xeebta ku taalla ee wonson saraakiil militari oo maraykan ah iyo kuwo kuuriyada koonfureed u dhashay ayaa sheegay in gantaalkii koowaad uu burburay wakhti yar kadib markii la riday dhinacyada dooda britain ee ku salaysan in waddankaasi uu kasii mid ahaado midowda yurub iyo inay ka baxaan ayaa waxa ay sameynayaan go'aanadii ugu dambeeyey aftida maalinta beriya loo qaadi doono in waddankaasi uu kasii mid ahaado ururkaasi in ka badan afartan iyo shan milyan oo dada ayaa isu diiwaangeliyay inay codadkooda dhiibtaan beri waxaana la filayaa in natiijada doorashadana ay soo baxdo maalinta jimcaha goor hore inkasta oo britain ay haatan codeynayaan haddana haddii ay qaataan go'aanka in ay maalinta beriya kasii mid ahaadaan ururkaasi midowda yurub amaba ay ka tagaan ayaa taasi waxa ay noqon doontaa mid saameyn weyn ku yeelata dhaqaalaha xiriirka iyo siyaasadda wadamada kale guud ahaanba yurub oo ay ku biireen midowgaasi yurub kunyoaaqotoddobaatanyosaddexdii
ramadaan wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna dhinacaas iyo muqdisho haddaan aadno xamdi xuseen cabdulaahi waxay waxbartaa qaar ka mida ubadka ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan xarumaha barakacayaasha waa gabadh da'yar carruurta ay xamdi waxbartaa waa ilaa shan iyo toban fahamka carruurtuna way kala duwan yihiin waxayse xamdi ku kala saartaa si xirfadaysan wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay oo warbixintan ku eegaya nolosha xamdi iyo weliba sida ay dhallinyaradaasi wax u barto xamdi xuseen cabdulaahi xilli hore waxay ka soo baxdaa xaafadda iyadoo kusii socoto goobaha waxbarashada xaafadda xamdi deganta waxaa kaaga dhow kaam ay ku noolyihiin dadka barakacayaasha xamdi waxay waddada ku saaxiibeen carruur kaamka deganeyd taasina waxay abuurtay xariir wanaagsan oo dhex mara xamdi xuseen iyo carruurta deganeyd kaamkaas kaaga dhow xaafadeeda markii koowaad aniga xaafadda ila deganaaye jidkan baabuurta bay alka oga degi jiray waan isnaqaanay maalintii dambe ayaan waxaan keenay inaan la saaxiibo waa isbarinay magacayga un sheegay magacyadooda ii sheegeen bas anagoo sidii saaxiibo ku ah ayaa waxay ku dhalatay arondi sanad ka hor waa isnaqaanay markaas way yaryaraayeen qaar hadda waaweynna way ku jiraan qaar yararna way iskugu jiraan ilmaha mixed waaye waxay isku qarsan yihiin marka kuwa aan aadka isku baranay markii ko waxay ahaayeen ilmaha aadka u yareero jiidka fadhiyey aan isbaranay fa- fabaale markii kadib waxay samayn jireen inaan issalaano meesha markay igu arkaan xamdi ha igu yeedhaan anina aan salaamaan kasii tago Ah, xaafadda xitaa la idhaho ilmahan maxaa siisa isbarateen Eh, maxaan dhahay soomaalinimo aan isku baranay waxba mas maalmo kadib carruurtii waxay u yeereen xamdi iyagoo ka dalba inay waxbarto kadib sida anagoo isku naqaana ay igu dhalatay in aan bal inaan wax uga faa'iideeyo hadday rabaan waxaan i weydiiyey ma rabtaan inaan wax barataan waxay dhaheen haa bis aniga meeshii ayaan iska dhigay waan iska mashquulsanaa maalintii kadib maalintii maalintii ku xigtay guriga ayay igu yimaadeen gurigeena way isku dhawaayeen iyo meesha waxay dhaheen waxna ma baraysid miya haa meesha ay degan yihiin kaamka eh waxna ma baraysid miya markaas waxaan dhahay waa idin barayaa laakiin usoo tabaabashaysanaa bes maalin kale haddana soo agmar waxaan idhi waalidiintuu sheegay hadda habeen maqrib weeyaan kuma leexan kare waalidiintiiya sida ugu sheegeen waxay iisoo sheegeen haddana galabkii kale markaan marayay isla jidkii inay diyaar yihiin waalidiintiina ogolaadeen xamdi xuseen waxay bilowday inay ku wargeliso horjoogayaasha kaamka si ay ula wadaagto inay doonayso waxbaridda carruurta danyarta ah waxaan isdhahay marka maamulka haddana inaan la macaamisho ayaa wanaagsan si hadhow carqalad aysan u imaanin waxaan la macaamilay kaamkii dadkii ka ahaa mas-uulka Ah, alxamdulilah inaan wax baraan rabaa su-aalo badan ay weydiiyeen yaan ku caawinaya hay-adda miyaa ku caawinayso anigana qofna ima caawinaynin nafsiyan ani bes unbaa waday arrinto idin waan u sheegay ani bes inay nafsadeyda ka imaatay hay ayaa la yidhaha waad samayn kartaa xamdi xuseen maysanaysan wax dhaqaale ah mana jirin taageero ka dambaysay waxayna ku bilowda waxbarista carruurtan inay fadhiistaan dhulka iyadoo buugaagtan ay ka soo gada jeebkeeda markii koow aan bilaabay waxaan ku bilaabay waqti badan mahaynin inaan jamciya khamiista bes wax baro waxaan arkay marka inay ilmo yar yihiin jamciya khamiistii tii kale aan dhigay ay sii iloobayaan ee noqonayso waxaygii un inay meeshii taagnaato bis marka waxaan go-aansaday kadib inaan habeenkii un baan firaaqo helayaa halkii sub- ha- halkii intaan galo aan kasoo baxo sagaalkii sidaas ayaan ku waday meel banaanaan ku dhigayay sijaayad aynoo taalay aniga ardaydan sijaayadas iskala dhex fadhiisanayay haddii gambar laga keenay gambarkaygaas ku fadhiisanaya haddii kursi laga keenayna kursigaygaas iskaga fadhiisanaya xilligan magaalada muqdisho waxaa ka da-aya roobabka xagaaga loo yaqaan waxaana xamdi ku adkaatay inay sii wada waxbaridda carruurtaasi maadaama aysan jirin meel ay ka gabaadsadaan roobka markuu yimaado xamdi oo taladu ku adkaatay waxay mar kale go-aansatay inay qol yar oo jiingad ah ay ka dhisto meeshii ay wax ku baraysa carruurtaasi taa oo ay ka dabartay jeebkeeda si- siday u sheegtay idaacadda v o a haa roobkaana saameeyey hadda ah, roobka siduu noo saameeyey xaga ayuu iska yahay anagu daraasadeena ku jirno ayuu marmarka qaar iska imaanaya halkeena un baan ku kala kacaynaa haddana qolkii qol inoola- inooloo gelinayaa sabuuradii ilmihiina ay gu- guryahooda kala gelayaan anina gurigayga aan soo aadaya kadib waan fikiray waxaan is idhi saan waxbarashadii kuma socon karayso waxaan u fikiray marka in aan wax dhiso meel inoo dhaweyd oo yar banaaneed oo dugsi laga fiiqay ayaan ciddihii lahaa u tagay waxaan idhi sas baan u rabaa ilmo yaryar baan wax baraa adiga xoogaan waan warwareegtay laakiin kadib waa la ii ogolaaday alxamdulilah hadda sidii yaa meeshuu ku dhisay insha allah meeshayaan rabnaa inaan wax ku bilaawno wax kuraas la-aan iyo sijaayadeeni haddana sideena sijaayadeeni haddana sideena ugu sii wadanayna insha allah carruurta xamdi hadda waxbarto waa shan iyo toban carruura fahamka carruurtu wuu kala duwan yahay waxayse xamdi ku kala saartaa xirfad u gaara shan iyo toban waa qaar waa yar yar qaar waa wen yihiin waan kala qeybiyey waxaan u kala qeybiyey siday hadba iskula jaan qaadi karaan dad way duulayaan oo markay wax baranayaan aad bay wax u bartaan dadna waa iska midhal dadna waa sidoodiyaa marka u kala bixiyey marka saacadaha u kala qeybiyaa un waxba anigoo dareersiinin qofkaana liitiya qofkaana ah anoon dhihin aan dhahaa inaa wax si fiican u baratiinaan rabaa idinka aad baan idinkugu celcelinayaa cid kugu taageerta ma jirtaa maya cidna iguma taageerin ani unbaa intaas waday alxamdulilah xamdi xuseen waxay ii sheegtay inay sii wadi doonto waxbaridda carruurta danyarta ah intay ka helayaan cid kafaalo qaada waxbarashadooda cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waa hagaag warbixintaasi aad dhegaysateen ee laga soo sameeyey xamdi cabdulaahi iyo dhallinyaradaasi xeryaha barakacyaasha muqdisho ee wax ku bartaba aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle weli waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada ee maanta ismaaciil maxay noo xiga Een, wa- waxaa qaybihii hore aynu ku maqalnay waraysi aynu la yeelanay wariyaha ama abwaanka xasan daahir ismaaciil weersame qaybtan ugu dambaysa wuxuu kaga hadlayaa qasiidooyinka nebi ammaanka ah ee uu sameeyo bisha weersame rabadaan waa bisha sidaas rabadaan marka wariyaha v o a magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa waraysi la yeeshay No, anu berigaan yaraa horta xerow baan ahaan jiray dee dadka xerowyadiina horta dadka nebiga way ka jecel yihiin soo ma ogid qofku hadduu xerow ahaa xertu dee wax kale kama sheekaysta nebigii ilaahay unbaa laga sheekeeyaa ma faham nebigu ammaantiisu waa wax tan iyo markii aan ahaa dee biyahaan ahaa waa waxaan maqlayay uun hadday tahay wamaa liya xabiibalaahi xisnun alwudu bihi siwaaka cani lacaadi ataaka saylaci yabqiihi baatan yanaalu biha shuudan min jawaadi dee wax alla wixii qasaayay dee culimmadayadii ilaahay raalli ha ka ahaaday midba midku ka horreeyey tirinayey ee nebigaa uun dee loo tirinaya lagu ammaanayay oo dee is haysata ilaa xisaan binu saabitee ilaa xisaan binu saabit iyo kacab binu suhayr iyo cabdillaahi binu ruwaaxa iyo dee asxaabtii nebiga gabayaaga ahaydee nebi maxamed ammaani jirtay idfac bihum wa macaka ruuxulqudus waa kii lahaa muxuu ahaayey xisaan waa kii nebigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam waxa ugu dambeeya ee tixda ugu macnaha badan leh aan waxaan aaminsanahay taa nebiga loo tiriyo ta ugu macnaha badan leh waxaan kaloo dhami waxay noqonayaan camalu saalixaad muxuu ahaaye way jiraano qasaayid badan baa dee jiroon sameeyey dee maansadii sugan baa ka mid ah n umaan dhigin weli sujuudda rabbow sanam iyo andaade subxaan anigoo qiraaya ilaahnimadaada soocan anoon marna kugu sifaynin addoomaha sawracooda wuxuu suureeya maankusu buux adigaan ahayne sugnaadaa tahay aan suulin sadqaybshaa tahay aan baahan sarreeya adaan nusqaamin ma seexda adaan luloonin adaan daah kaa dul saarmin wixii ji- jira siraya caadba siduu doonaba sameeye samaalow mahadadaale kolkaa taasi way jirtay oo dee waa qasiido dheeroo ka mida bay ahayd antiriyey bay ka mid ahayd sidoo kale wax dhowaan iyana waxaa jirtay qasiido kale oo aad samayso nebi ammaan calayhi salaatu wasalaam Em, iyada horta cumar aadan baa qaaday qasiidada oo dee badh baan ka- maanse dheer bay ahayd laakiinse badh baan ka saaray anuu mawlidku nebigii baan sameeyey labadii kun iyo shan iyo tobankii baan sameeyey xuskii dhalashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan dee sameeyey kolkaa maanse dheer bay ahayd oo ay ku jirtay damaashaad faraxa oogan xamdiga digriga iyo shallaadka salliga danin iyo qur-aanka ka gara daah dhalashadiisa naf yahay maansada dareeri kal yahay deexoo dunuunu dibnow idinkuna dhawaaqa ha noqon sida dhagax dixeede dubaaxi jidhkow qushuucda dareen haybadda rasuulka nebiga derajee macbuudku ka dooray intuu abuuray jinkiyo insigaba u soo dir u mudan dirka aadan oo dhan u mudan qofay dihato hooyo ka mudan malagyada dawaafa xuskiisana dayni mayno xaqiisana dayrin mayno dowgiisa ka baydhi mayno jacaylkiiyo daaficiisa dubaaqa ka maydhmi maayo waayo xasan daar ismaaciil aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaan kaaga mahadnaqanaa waqtigaad v o a iyo dhegeystayaashaba siisay aynu dadka maqashiino aynu kusoo gebagabayno barnaamijyadii nafyahay maasada dareeri kalyow deexoo dunuunuc dibna u idinkuna dhawaaqa ha noqon sida dhagax dixeede dubaaxi jidhkoo qushuucda dareen haybadda dareen haybadda rasuulka muskiisana dayni mayno xaqiisana dayni mayno muskiisana dayni mayno xaqiisana dayni mayno jacaylkiya daaficiisu mubaaqa mubaaqa ka mayrmi maayo jacaylkiya daaficiisu mubaaqa mubaaqa ka mayrmi maayo allaahuma salli cala muxamada اللهم صل زين محمدا يا سر العلا يا سر الوجود محمدا اللهم صل على محمدا اللهم صل زين محمدا يا سر العلا يا سر الوجود محمدا
allaahuma salli wasallim mubaarak caleyh ha noqon sida dhagax dixeed ayaan ka helayaa dubaaxi jirkaaga qashuuca dareen rasuulka caleyh salaatu wasalaam nebi ammaankaasi intaas aan kaga gudubna aad buu u mahadsan yahay eh, waryahayaga barkhad maxamuud kaariye iyo sidoo kale abwaanka xasan daahir ismaaciil weedsame Eh, ismaaciil maxay noo xiga waxaan filayaa een, waxaan filayaa dhinacii ciyaaraha ayaa dad badani haatan oo kale ay nooga barteen marka jamaal axmed cismaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaara inoo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawno kooba america centenario oo ka socda dalkan maraykanka xulka argentina ayaa u gudbay ciyaarta kama dambaysta ee koobkan kadib markii ay ku barbarteen dalkan maraykanka ciyaartaasi ayaa xalay oo waxay ka dhacday magaalada houston ee gobolka texas waxaana ay ku dhammaatay afar gool iyo waxba oo argentina ay ku badisay ciyaaryahan lionel messi ayaa dhaliyay goolkiisii shan iyo kontonaad ee xulka argentina waxaana sidaas uu ku dhigay rikoor cusub isagoo ah ninka ugu gool dhaliska badan taariikhda xulka argentina sidoo kale lionel messi waxa uu baasay laba gool ciyaaryahan gonzalo higuayin ayaa waxa uu isna dhaliyay laba gool halka ciyaaryahan labazi uu ka dhaliyay goolka afraad argentina ayaa ciyaarta finalka waxay ku wajihi doontaa xulalka colombiya iyo jili midkii soo baxa oo caawa ayay ciyaari doonaan dhinaca koobka qaramada qaaradda yurub oo ka socda dalka faransiiskana haddii aynu eegno ciyaaro ka tirsan ayaa xalay dhacay xulka germany ayaa waxa uu gooli waxba kaga adkaaday xulka dalka northern ireland sidoo kale poland ayaa iyana waxay gooli waxba kaga adkaatay xulka dalka ukraine gruubka cna waxaa min toddoba dhibcood leh xulka germany iyo poland hase yeeshee kaalinta kood waxaa ku soo baxay xulka dalka jarmalka sidoo kale kooxda northern ireland oo gruubkan ku jirta ayaa iyana waxa ay u soo baxday wareegga lix iyo tobanaad ciyaarihii kale ee dhacaana korweshiya ayaa ka naxsatay sbain markii daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ay ka dhalaysay gool ayadoo ciyaartu xilligaasi ay maraysay barbardhac gool iyo goola sidaasina waxaa labiyi hal ku adkaaday xulka dalka korweshiya oo ku soo baxay kaalinta koowaad ee gruubka d xulka sbain ayaa waxa uu wajihi doona xulka talyaaniga ciyaaraha wareegga lix iyo tobanaad ee koobkan sidoo kale xulka dalka turkiga ayaa laba gol eber kaga adkaaday xulka dalka jeeg inkasta oo turkigu ay saddex dhibcood iminka leeyihiin waxa ay weli rajo ka qabaan in ay u soo gudbaan wareegga xiga ee koobkan iyagoo markaasi eegi doona natiijooyinka ciyaaraha maanta dhici doona oo rajadoodu ay ku xirnaan doonto ciyaaraha caawa dhici doonaan waxay kala yihiin italia ayaa waxay la kulmi doontaa ireland sweden iyo belgiumna waa is arki doonaan waxaana ay ka wada tirsan yihiin gruubka e italy goor horeba waa ay soo baxday hase yeeshee saddexda koox ee kale ee gruubkan ku jirta ayaan weli xaqiijin inay u soo gudbeen wareegga xiga ee koobkan gruubka efna waxaa caawa is arki doona hungary iyo portugal iceland waxay la kulmi doontaa xulka dalka austriya haddii aynu eegno dhinaca wararka cayaaraha ee suuqa kala iibsigana ciyaaryahan nolito ayaa la sheegay inuu heshiis la galay kooxda manchester city ee dalka ingiriiska ciyaaryahankani oo garabka bidix ee weerarka kaga ciyaara kooxda celta vigo ayaa la sheegay in kooxda man city ay kula soo wareegi doonto lacag ku dhow afar iyo toban milyan oo ganiga starliinka ah lacagtaasina waa heshiisna saqaa ciyaaryahan nolito ciyaaryahankan oo sagaallabaatan jira ayaa waxaa lala xiriirinaya kooxda barcelona hase yeeshee iminka waxay u eg tahay in naadiga man city ay ku guulaysatay loolanka loogu jiro saxiixiisa ugu dambayntiina kooxda manchester united ayaa waxay kordhisay lacagta ay ku yaboohayso si ay ula soo siixato ciyaaryahan henrik mkhtirian oo ka tirsan kooxda brushi dortmond man united oo horey looga diiday lacag dhammayd sagaal iyo toban milyan oo ganiga sarliinka ah ayaa iminka waxay lacagtaasi gaarsiisay ilaa lix iyo labaatan milyan oo lacagta baamka ah kooxda brushi dortmond ayaa waxa ay weli ku adkaysanaysaa in ciyaaryahankaasi aanay iibin doonin inkastoo ay jirto in qandaraaska uu kula jiro kooxdaasi uu ka haray oo keliya sanad oo haddii aysan iminka qaadan lacagta loo yaboohay ay ku lumin doonto si bilaash ah xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh halmaan hadal kuma jiro jamaal axmed cismaan maalmo buu inoola socodsiiya laakiin axmed cali sheekh ayaa wararkan ugu dambeeya dhinaca ciyaaraha inoo hayay sahray waa Ayna sidaasi waxaa inoo xiga ismaaciil maxamed cumar cismaan waa madaxa macadka horumarinta ardayda aadanaha ay ku yaalaan raahde magaalada booramo macadkaasi ayaa dhallinyarada ka caawiya inay helaan dhiirigelinta iyo waayo aragnimada dhinaca nolosha maxamed cumar ayaa ka hadlaya siyaabaha loo xallin karo dhibaatooyinka dhallinyarada soo food saara wariyaha v o eda booramo haashim sheekh cumar good ayaana inoo haya
runtii waxaa looga qaban karaa dhowr shay kow horta in ah, shaqala-aantu way badan tahay haddii aan soo qaadano shaqala-aantu ah qodobada ugu waaweyn marka dhallinyarta laga hadlayo boqolkiiba shan iyo toddobaatan in ka badanna ay tahay bilaa shaqo dee waxyaabaha sababaya waxaa ka mid a horta in shaqala-aanta aynu faano oo shaqala-aantu aanay ahayn in qof xirfadii leh laakiin aan haysan meeshii uu ku dabaqi lahaa laakiin waxaa shaqalaantu ay noqonaysaa runtii marka dhinacyo badan laga eego qof xirfadii leh laakiin aan rabin inuu shaqaysto waa shaqaliyada qayb ka mid a ama shaqaystanimadu waa shaqalaanta qayb ka mid a maya qof aan iskilkii iyo xirfadii iyo kartidii shaqo lahayn laakiin shaqadaa hortaalo iyo maya qofkiioo kartidii iyo aqoontii iyo xirfadii leh laakiin aan haysan fursadii shaqo intaasoo dhan laisku geeyay baa noqonaysa shaqo la-aan xalku markii la darsay runtii waxay noqonaysaa uun kow in la tayeeyo oo kor loo qaado xirfadda iyo aqoonta iyo kartida dhallinyarada waayo waxaad arkaysaa hadda way korodhay runtii aqoonteeni iyo xirfadihii centrieska wax lagu baranayay tir ahaan way kordheen laakiin taye ahaan su-aal baa ka taagan marka in la tayeeyo oo aqoonta iyo xirfadda iyo kartida qofka la gaadhsiiyo darajo aanu shaqo uun ku raadsan laakiin uu shaqo curin karaysa darajo hal abuur oo qofku wuxuu bartay uu dhalin karo inuu wax keenay isagu taasi waa xal waxaa kaloo runtii xala in dowladda iyo maamulka jira uu qorshe iyo takhdiid u dejiyo oo shaqaalaysiin iyo investment iyo maalgelin fikir dhallinyarada loo sameeyo iyo in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyaradu taa waxaa runtii samayn karaa oo hawl dowlada qaban karto maamulkay runtii khusaysa arrintaasi wax kaloo iyaduna noqon karta qorshe lagaga bixi karo shaqala-aanta in dhallinyartii waxbay baratay qaar badan oo dhallinyarta iyo da'yarta ka midi waxna way barteen xirfad iyo kartidiina way leeyihiin afkaar iyo halcurin ganacsi ama dhaqaale abuurna way leeyihiin laakiin waxaana haysan capitalkii lagu bilaabi laha marka in iyadana baanasha iyo bunuugta hadda way bilaabantayba inkastoo aanay sii mug weyneynoo saameyn baaxadle aanay weli abuurin laakiin haddana way bilaabantay inay sii xoogaysato investmentka in la maalgeliyo fikirka ganacsi ee dhallinyaradu nacam xirfadaha iyo halabuurka dhaqaale sameyn ee dhallinyartu la imanayaan inay helaan maalgelintaasna waa qorshe wax ka bedeli kara shaqala-aanta runtii saddexdaasi kusoo ururaysa xalka mashaqadu laakiin saddexdaasiba ilaa hadda guntooma aasna oo muruq ma leh ay ku bedeli karaan runtii dhibaatadaa jirta taasina waata sababtay ilaa in maalintan aynu joogno inay boqolaal boqolaal iyo shan shan boqol dhalinyartu ugu dhintaan badaha in qaar badan oo dhallinyarta ka midii ay jeelasha ka buuxsamaan kadib markay dunuub faraha la galeen camalla-aanta awgeed qaar badan oo ka midiina ay ka quustaan noloshoo balwado iyo waxyaaba nolosha hakinaya oo quusinaya oo duminaya noloshooda ay faraha la galaan qaarkoodnaba ay medically xanuunsadaan caafimaad ahaan maskax ahaan iyo dareen ahaanba xanuunsadaan kadib khadka saa kaga baxaan marka mashaqadii way socotaa xalalkii lagu bedeli lahaa oo annagu markaan dhinac kasta ka lafkurnay saddexdaa kusoo ekaadayna ma jiraan ilaa hadda marka waxaad u moodaa inay dhibaatadu sii soconayso maxadkiina horumarinta aadamaha ayaad madaxa ka tahay inta badan waxaad ka qayb gashaa shirar dibadda meelaha aad tegtay ee maxadkiina uu ka qayb galay shirarkaasi maxay ku saabsanaayeen maxaase lagaga hadlayay
maxadkood runtii xidhiir weyn buu leeyahay oo local iyo internationalaba leh arrimaha dhallinyarada khuseeya na inta badan saameyn baaxadleanu ku leenahay muddadaa labada sana iyo barhka ayaan hadda howlgalaynay waxaanu samaynay oo aanu halcurinay barnaamijyo saameyn laxaadla ku yeeshay habfikirka dhallinyarada moralka iyo niyadda dhallinyarada iyo xamaasada nolosha ayaanu kor u qaaday taasaa sababtay runtii inaan soo jiidanno indhaha dadka iyo shucuubta caalamiga ee danaysa arrimaha dhallinyarada saddexdaas sheegtayba way jireen way kala dadambeeyeen terki mar baan kaga qayb galnay shir lagaga hadlayay dhallinyarada iyo saameynta ay ku leedahay shaqa la-aanta iyo dhibaatooyinka noocaas oo kale qatar sidoo kale masarna sidoo kale masar alasar university jaamacadda alasar baanu ka helnay runtii casuumad ku barnaamij dhallinyarada sidii kor loogu qaadi lahaa fursado shaqana loogu abuuri lahaa hab fikirkoogana loo loo sixi lahaa niyad ahaanna loo dhiirigelin lahaa marka dhammaantood waxay daarnaayeen arrimo horumarinta dhallinyarada ku saabsan aanan inta badan isku daynaa inaan adkaysiga iyo kartida iyo maskax furnaanta iyo halabuurka dhallinyarada soomaalidu leedahay aanu tusno dadka daneeya dhallinyarada wadanada horumaray jooga runtii waxaan isku daynaa inaan la wadaagno fikirada ay halcuriyeen dhallinyarada soomaalidu waxaan isku daynaa mar walba inaan showkays garayno tusno oo baahino in dhallinyarada soomaalidu ay yihiin dad karti leh
wahgaakaasi waxa uu ahaa maxamed cumar cismaan oo madax ka ah macadka horumarinta aadanaha ee ku yaala magaalada booramo halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington wuxuuna u waramayay wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good haatanna kusoo dhowaada mid ka mid a qisaaqii nabi ammaanka ee maanta
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يمان هايستا رسول كاسين مضنانتا saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi عليه سلام الله سرد يا مالين هايستا رسول كان سين مضنانتا صدولك يا عايدة باهان رسولك دينا عصاري سرد يا مالين هايستا رسول كان سين مضنانتا saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi rasuulkii saaraduuy kasaahidaye ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkii saar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi صلاة الله عليه سلام الله rasuulkii saar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkii saan ku seexday intuu raaxada ka soomay
qasiidadaasay ku luuqaynayeen kooxda xidigaha geeska waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta sahre cabdi axmed iyaano ismaaciil xuseen farjar ayaad la socotiinayay tan iyo intayn afarta kulmin waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله dhulkiyasiigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiyasiigadiya boorka rabo subaxa qiyaame calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi عليك صلاة الله عليه سلام الله
This program has come to you from the Voice of America, Washington.